maxaa yeele dadka waxooda in la ilaaliyo waa sharcigaana lagu ilaalin karaa isaga wax kaloo lagu ilaalin kara male ciidda alaana cidii ku xadgudubto noocu ahaado iyo meeshuu ka yimaadaba iyo qaybtu maamulka ku tirsiyaaba ciiddaan dadkii waxaan dadkan loo soo aruuriyey oo dhibaatada laga soo maray nimanka dadkaa dhibaataysan oo soddon sano burburkii kadib aanan helin gargaar aanan helin oo wacyigelin aanan helin oo yacni markaas waxyaabihii dowladda loo banaa aan loo dhamaystirin oo hadda ida alxamdulilahi roobkan iyo waaqada ilaahay keenay ee ku aafooyo fatahaad yacni ku barakacay wuxoo nimankii ugu huriyeeya xaqiiqatan taas waxa waaye cadaaladdaa la horgeynaa waana waxay u noqon doontaa arrin horumarka gobolka iyo nabadgelyada gobolka iyo cadaaladda gobolka ayay horseedka noqon doontaa hadii ilaha yirahdo insha allah midaano lasoo qabanin dadka noocaas ah ama fatahaaddan hadda ha noqoto oo hadda belbeladeen iyo waxyaaba kale ha noqdaan reer hiiraan kamid ah oo ama maamul ha ahaado ama mas-uul kale ha ahaado oo aan lasoo qabanin oo maxkamada hibil la saare ana dhigin hiiraan arrinteeda maba toosi karto waxna lagama qaban karo tanna bilo fiican ay noo noqonaysaa insha allah iyo cid kaloo cid kaloo cid kastoo ku xadgudubta marka barnaamijkaas soo u bilawday waaye waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda dhexe xaqiiqatan runtii garatay inay ay ay ay ay ay fatahaadan webiga shabeele daladeeda soo faragelisay wafuud heer sarena usoo digtay ilaa hadda xafiiskuna meeshaan maxkamadihii garsoorkii iyo nabad sugidii iyo c i d dina noo soo dirtay waxaas oo dhan aad aadaan ugu macdalina ayadoo ilaalinayso